waxay ii geeriyotay afar caruur iyo hooyadooda iyo walaalkayga laba waan gartay maxaa lagu magacaabi jiray xaaska kaa geeriyooday iyo afarta caruurta ee walaalkaada ma ma ii sheegi karaysaa magacyadooda magacadeeda xaaskayga waxaa la yidhaahdaa nuurta xasan murte mhm walaalkayga magaciisa waxaa la yidhaha naasir cali naasir mhm caruurtaada afarta maxaa lagu magacaabi jiray gabadha ugu weyn maryan cumar cali mhm waan gartay wiilkayga naasir cumar cali baa la yidhaha wiilkaaga naasir baa la yidhaahdaa gabadhan waxaa la yidhaha wafa cumar cali marka afar caruura hooyadood iyo walaalkaadaa ku geeriyooday duqayntaasi xagee bay marayeen sidee bay u dhacday duqayntan haa magaalada xadan banaankeeda iyagoo ku yimid xolada qaxootiga alqarab mhm xagee bay kusii jeedeen meeshay ku geeriyooda cumar xagee bay kusii socdeen ee, markay xerada ka yimaadeen waxay usii socdeen magaalada cadan cadan bay u socdeen yaa yaa duqeeyey diyaarada duqeysay diyaarada duqay waan gartay dhimashadan aada maqasheen marka laga yimaado oo caruurtaada ay ku jiraan allah u naxariiste yaa dhaawac soo gaaray wallaahi wax cid ka fakatay ma jirin baabuurka wixii saarnaa nin oo shidaalka markuu ku dhacay oo xad qaatay oo shidaal u doonay ninkaas keliyaa ka badbaaday
marka gaarigu wuu taagnaa shidaalkii baa ka go-ay marka duqayntu ku dhacaysay shalito afar saac markay eredeeday sibanka afar saac
waan gartay meeqa qofaa goobta ku dhimatay cumar wallaahi afartan dadka korayna usii dhaafayaan aan kaan lahayn adiga lixdan qofaad ii sheegtay yaa kaloo ka taqaanay dadka dhintay waxaan ka aqaanaa wiil kale oo sina abduraashid la yidhaahdo waxaa kalean ka aqaanaa wiil kale oo cabdi maxamed weli reerkiisa la joogo walaalkiisa dhasyaa joogo oo hadda kula joogo adiida waa ka biyaasana ii ii dhiib qofkaasi waxaan ku dhiibaa hadda macnaha gabadha wiilkeeda ku dhintay midab haye ii dhiib haye walaal allaha u naxariisto yaa ku dhintay duqayntan adiga kaaga dhintay adigaa dhashay waan gartay xagee buu ku sugnaa markuu dhimanayay xadana u soo socday muxuu kuu sheegay markuu soo baxay adiga haa adigu muxuu kuu sheegay markuu kaa soo tegay wiilkaaga haye kadibna maxaa dhacay waan gartay markaad maqashay wiilkaagii inuu ku- masac ku dhacay uu dhintay sidee baad noqotay fartuun sidee baad dareentay markaad maqashay wiilkaaga inuu dhintay Mhm. hadda meeqaad ku joogtaan meesha aad joogtiin oo igala hadlaysaan caawa waa badan tihiin maxaa idin qorshaysan bal iiga waran noloshiina caawa siday tahay marka wax kale ma haysataan marka biyo laga reebo marka wiilkaaga hadda wuu dhintay yaa kaloo kula jooga adigoo reera haye